baarlamaan ma jirin magac ahaan waa u jiray institutionka ugu sareeya wadanka dastuurka markaad fiirisid laakiin baarlamaan ma jirin baarlamaanka isagoo jooga ayaa la meel maray oo la garab maray ayakoo joogaa la kala laaluushay ayakoo jooga ayaa awoodoodii lagu tuntay ayakoo jooga ayaa maaragtay wadankii meel xun laga bixiyey marka waxa weye uma ahayn shacabka soomaaliyeed meesha shacabkeena ka dhintayna halkaas wey meesha wadanka ka dhintay meesha wadanka ka dhintay maaha madaxweynaha meesha wadanka ka dhintay maaha xukuumadda meesha wadanka ka dhintay prime ministerka maaha meesha wadanka ka dhintay wasiirada maaha meesha wadanka uu ka dhintay oo hawshoodii gabay oo hawshoodii aan qabsan waa baarlamaanka baarlamaankani ummadani dembi buu ka galay runtii xaqiiqadii dembi buu ka galay aakhiradoodana waa la weydiini dhaartay dhaarteenna waa la weydiini berri ka maalina hadday dawlad fiican timaado oo la xisaabtan le waa la xisaabinhayaa qof kasta waa la xisaabin doonaa wuxuu ka galay ceebta wadankan haysata iyo dib u dhaca ku yimid iyo baaba iyo iyo khilaafka ku jira oo dhan baarlamaankaa sabab u ah baarlamaanka awoodiisii ayuu ka tanaasulay mas-uuliyadiisiibuu ka tanaasulay mas-uuliyadiisiibuu qabsan waaye asagoo jooga baarlamaankii ayaa waxaa la sameeyey toddoba qof oo ay la wareegeen inay xukunkii baarlamaanka awoodiisii la wareegaan ayaguna shaba yihiin sababtoo qabiil bay ku kala qaybsan yihiin inuu soo noqdu rabaa mid kasta wuxuu kusoo noqona ma rabiyo inuu kusoo noqdo rabitaanka shacabka ama rabitaanka reerkiisa laakiin wuxuu ku rabaa inuu kusoo noqdo rabitaan shaksi shaksi keligiisa oo danihiisa ilaalsana inuu kusoo noqdu rabaa marka waa inuu shaksigaas raaligeliyaa siduu shaksigaas u raaligeliyana waa inuu shuruucda jejebiyaa oo shuruucdii u jejebiyaa wadanka waxa ka socday afartii sano oo soo dhaafnay taas waye aad baana uga xunnahay baarlamaankeena howlgab buu noqday waana laga shaqaysto howlgabkiisii baa la geliyey asagaana is eedahayo qof uu eedahayo qof hadda uu eedi karo ma jirto sababtoo asagaa meesha isdhigay meeshuu isdhigay baana lagu gawracay marka ama fasaxa ku jiro ama ha joogo wax uu tari lahaa ma jireen kolley saasaan leeyahay anigu